dadweynaha kenya ayaa isku diyaarinaya doorashada guud ee dalkaasi ka dhici doonta toddobaadka dambe soomaalida ku nool magaalada nairobi ayaa ka mida dadka doorashada ka qaybgeli doona iyagoo sheegay inay u kala codayn doonaan musharaxiinta madaxweynayaasha ee u tartamaya ganacsatada xaafadda islii ayaa sheegay in hay-adaha amniga ay ka wada hadleen sidii ammaanka suuqa loo adkeyn lahaa xilliga lagu jiro doorashada waryaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa wareystay cumar axmed oo ah iskuduwaha golaha ganacsatada islii wuxuuna ka wareystay diyaar garowga soomaalida
doorashooyinka doorashada soo socota waanu u diyaar garownay shacabka islii waanuna rajaynaynaa insha allah inaanu guushu dhinaca aanu raacsannahay aanu ku guulaysano oo noonu insha allah sidaan rabna inoo noqoto dee shacabka waxaanu ku wacyigelinay oonu u sheegnaa fagaara kasta aanu uga sheegnaa inay doorashada usoo baxaan oo ay ka qayb galaan oo ay codkooda ritaan una codeeyaan xisbiga zabiyo oonu anagu isku raacnay ka shacab ahaan iyo ka ganacsat ahaan baanu isku raacnay inaanu u codeyno oonu ka tirsannahay oo xildhibaanada iyo gofanayaasha iyo madaxweyneba hal dhinac aanu ku ogolaanay inaanu raacno oonu xisbiga aanu ka midnahay taas oonu anagu iskalaga aanu u goosanay kadib markii nalala kulmeen madaxda sare ee xisbiga azimiyo oo ay ku jiraan siyaasiyiinta laga soo doorta xaafadda islii adinku ka ganacsato ahaan sidee markaasi u sugaysaan ammaanka iyo goobaha ganacsiga ee laga dukaamaysto maadaama maalmaha diyaargarowga uu socdo iyo doorashada ay laga yaaba in la xiro
marlabaad anigoo ku hadlaya guddiga ganacsiga ahna guddiga waaxda ammaanka arrimahaas waanu sugnay waanu la xiriirnay hay-adihii quseeyey ammaanka cadadka iyo askarta iyo meesha imaanaysa waxaasoo dhan waan ka wada hadalnay waanuna si fiican baynu noogu dhammaatay in goobtaas la sugo ammaankeeda si gooni ahaan loo sugo kaxaafad ahaan iyo ganacsi ahaanba in la sugo waa xaafadee baaxad weyn oo isugu jirta deegaan iyo ganacsiba marka dowladdu waxay iska saaraysaa il dheeraad ah inay sugto ammaankeeda dadka oo si fiican usoo baxaya oo codkooda ridanaya haddana hantidooda iyo xoolahoodana loo ilaalinayana waa arrin aan ku guulaysanay waananu ku faraxsannahay sida aanu isu waafaqnay annaka iyo hay-adaha ammaanka waana ammaanku waa buux waa la si lidii rabi baa lanoogu aqbalay ciidamadu way imaanayaan ammaankay sugayaan iyagoo goobaha ganacsigana si dheeraad ah u ilaalinaya marka arrintaas waanu ku guulaysana alxamdulilah ammaankuna wuu noo sugan yahay shacabka waxaan ugu baaqayaa inay soo baxaan ay codeeyaan kadibna ay guryahooda ku laabtaan ay sugaan natiijada la sugo si nabadgelyaa lagu sugo waxyaala buuqayna ma jiri doonaan insha allah xagganaga waxa kale oo iyana dadka soomaalidu ay ku kala qaybsan yihiin dadka ay u codaynayaan marka la eego sida haddaba aad dhegaysanayseen ninka business communitiga ka tirsan inuu taageero weyn u hayo maxaan ku eedaa asimiya loomu wajee raila odinga dhanka kale u d a waxaa isna hogaaminaya william ruutu dadka soomaalida ee iyagu dhinaca taageersan waxaa ka mid ah yuusuf maxamed barre yuusuf maxaa maslaxadoo idinkugu jirta
b b idii mid annaga hoos noo celinaysay bay ahayd waxay dhaqaalihii bay yay ka hadashay dadkan inayna population lahayn dhul iska maran potentially productive baa lahaa dalalka wax soo saar kale ee population kale inay loo kordhiyo constituencyga kuwana la iska tuuro marka maadaama nin adduunkaba adiga kaa tashaday hadda haddadan haddaa su-aal la weydiiyey haddadan maantadan oo laba beri ka dhiganta haddii la weydiiyo war b b i ma sax bay ahayd sax bay ahayd bukuley marka waxa aad dantiina ugu arkaysiin muxuu yahay marka rutoona waa nin u hadlahayo wax kasta ha ku sheegto laakiin waa qof ogow hamigan ku jiraa wuxuu yahay meeshan dadkan soo jireeginka ahee foa fadaska la baxay ee asalba u arkay kenya inay ayaga aabbo u yihiin in laga gudbo oo dad cusub uu meesha soo fulo marka maadaama taa ay jirto haddii dadka cusub soomaalidan naftigeeda ka mid bay noqonaysaa marka waxaan u aragnaa nin saaxiibadiisii hore sii daayeyna ma ahayn oo hadda ducaale oo kale waa nin asaga wuu la socon jiray weligii wuu wataa ismayna gefin wax soomaali oo ogalay u d a oo intuu ka xanaaqo dacaayadaynhayo ama ka baxayna male marka ninkan waa nin dadkiisii ay kordhahayaan ninkan kalena waa nin laga cararayo faarax macalin baa annaga nagaga jiri jire maanta haddaad weydiiso faarax isku iskaga jiraa laakiin haddaad weydiiso war ninkan raila wax muu noo tari wuxuu ku leeyahay mujaacaan buu noo hayaa wax kale oo wax qabad waxay la tahay ruto in loogu firo waa tahay dadka soomaalida ayaa sidaasi aragtidooda ugu kala duwan yihiin oo qaarna ay taageersan yihiin asamiila laumoja kuwana ay taageersan yihiin xisbiga u d a waaba la arki doonaa maalinta talaasada oo loo dareerayo doorashada iyadoo dad badanina ay saadaalinayaan nidaam doorasho oo cadaalada ay dhici doonto marka laga reebo cabashooyinka madaxda sare ee tartamaya ay muujinayaan yaasiin sawar dheere v o a nairobi